بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيسر مكتبة الدعوة السلفية في نيروبي أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح أصول السنة للإمام الحميد رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن عارف رائض حفظه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد أردنا وقفت أو سمعنا إلهي وحكمي أو إلهي قدري isaga iyo camalkiisana ilaahay uu abuuray addoonku inuu mashiiyo iyo doonid leeyahay mashiiadiisa iyo doonidiisuna ay taabicu tahay mashiiada ilaahay jala wacalaa inuu ilaahay abuuray kaa'inaadka dhammaantood iyo wax kasta oo waxa weeyaan makhlu makhluuqaadkiisa dhammaantood inuu ilaahay abuuray dhammaantoodna ilaahay cilmigooda uu og yahay wax walbana ilaahay jala wacalaa uu cilmi ku koobay oo wax ka qarsooni jirin maqaadiirtooda ilaahay inuu qoray masaa-isha noocaasa waa aynu sheegnay waxay ahlu sunnati waljamaca ka qabaan ahlu sunna waxa ay qabaan marka ay baabuliimaan bilqadaa'i waalqadar ay taagan yihiin qofkii aan qadarka khayrkiisa iyo sharkiisaba rumaynin inuu ilaahay xaggiisa ka yimi ama ka ahaaday in qofkaasi uunu waddadii toosnayd ee sunnadii aanu haynin ee mubtadic bidco la yimi oo waddadii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa ka bayray u yahay ayay aaminsan yihin waanay isku waafaqeen culimmada sunnadu kutubta ay ka alifeen caqaa'idka hadday tahay musani iyo hadday tahay abubakr ismaaciili iyo hadday tahay imaamu shaafici oo iyagaba ka horeeyey hadday tahay allahuma salli calaa maxamed culimmadii kale imaamu axmed iyo ragga la midka caqaa'idka wax ka qoray usuusha ahlu sunnaha waxay sheegeen inay ka mid tahay alimaam bilqada walqadar haddaba waxaanu idhi qadarka khayrkiisa iyo sharkiisaba ilaahay jala wacalaa ayaa qadaray cilmigiisa ayaanay ku dhacaan wax kasta oo kownkiisa ilaahay ka dhaca hase yeeshee taqdiirka ilaahay caza wajalla uu jaangooyo yani waxa dhacaaya culimmadu waxay u qeybiyeen afarka qaybood taqdiirkaas afartaa qaybood inaad fahanto ama aada garato waxay kugu saacidaysaa inaad qadaagii iyo qadarkii rumayso culimadu waxay dhaheen afartaa taqdiir waxa weeyaan mid waa taqdiir caam oo waa taqdiirkii ama qadaraaddii ilaahay uu jaangooyey makhluuqaadkiisa intaanu samaawaadka iyo dhulalkaba abuurin cilmigiisii saabiqaana ilaahay uu ku jaangooyey waxa dhici doono oo dhan iyo sida u dhici doonaan intaanu ilaahay samaawaadkiio dholalkaba abuurin konton kun oo sanadood ka hor kaas waa taqdiir caam waxaa la yidhahdaa taqdiir alcaam waana inagii sheegnay xadiiskii ku soo arooray ow nebigu yuri sal alla slam kataba allahu maqaadiir alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bihamsiina alfa sana sida muslim ku taala nebigu wuxuu yihi awalu maa khalaqa allahu lqalm fqaala lahu uktub qaala rabbii wamaada aktub qaala uktub maqaadiira kuli shayin xataa taquuma saaca waana xadiis sanadu xasan u yahay aayaad qur-aan oo masalada ku tusinayaana way jiraan waxaa ka mid a maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabraaha ina dalika cala allahi yasiir taqdiir cumriyaa jira bucdee nooca labaad ee taqdiirkaasi waa taqdiir alcumri oo waa taqdiirka ilaahay uu jaangooyo qofka marka la abuuraayo ee uu riximka hooyadii ku jiro la jaangoynayo risiqiisa iyo ajashiisa iyo waxa weeyaan mashaqiba mise waa saciid ma ma ahlujanna mise waa ahlunaar la jaangoynayo ilahi wuxuuhi wallahu khalaqakum min turaabin uma min nudfatin uma jacalakum aswaaja wma taxmilu min unha wla tadacu ila bicilmih wma yucamaru min mucamari walaa yunqasu min cumrihi ila fi kitaab ina dalika cala allahi yasir dhammaanteed ilahay wuxuu sheegay inay kitaab ku qorantay si awgeed baa rasuulkeenu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam sida xadiiska macruufka ee caankaa kaga sugan ee cabdillahi bn mascuud wariyey in axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina yowma uma yakunu uma yakunu fi dalika milu dali fi dalika calaqatan mila dalik uma yakunu fi dalika mudqatan mila dalik uma yursalu lmalaku fayanfuku fihi اruux yu'maru biarbaci kalimaati bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyin aw saciid buhaari muslim baa weriye rasuulku sal اllah alay slam wuxu uhi midkiin ilaahay jala wacalaa waxa uu ku abuuraa ilmogeleenka hooyadii markaasaa afartan cisho waxaa laga soo ururiyaa jirka afartan kadib waxa uu noqdaa calaqo iyo maaragtay waslad yar kadibna waxaa adaa mudqatan mila dalik afartan kaloo mudqa ahaada deedna malag baa loo diraa bu nabigu alayh isalaatu wasalaam markaasuu wuxuu qoraa waxaa la dhahaa nafta ku afuuf waxa weeyaan waxaanad qortaa ajashiisa iyo risiqiisu intuu yahay intuu noolaanayo camalku samaynayo iyo mashaqiba masaciidba muxuu masiirkiisu ku dambaynaya taana culimadu waxay haen taqdiir cumriyaa la dhahda taqdiir sanawiyaa jira oo waa ka ilaahay leylat lqadri uu jaangooyo leylat lqadri ilaahay wuxuu jaangooyaa oo umul kitaabka iyo lawxulmaxfuudka laga soo naqliya ya lana keenaa samadan dhow wax allaala waxa sanadkaa dhici doona ilaahay waa ka yidhi ina anzlnaahu fi leylati mubaaraka ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kulu mrin xakiim sanadka wixii dhici doona oo dhan ilaahay habeenkaa leylat lqadri baa la jangooya amra min cindina ina kuna mursiliin cabdillahi bn cabaas waa kali yuktabu min umi lkitaabi fi leylati lqadri umulkitaabka waxaa laga soo gurinaya leylat lqadriga maa yakunu fi sanati wixii sanadkaa dhacaya soo socda oo min mowtin ah iyo waxayaatin ah iyo warisqin ah iyo wamatarin ah roobka wixii da-aya arsaaq ilaahay wuxuu bixinayo ciddii ilaahay noolaysiinayo abuurayo cidduu ilaahay dilayo xataa wuxu uhi cbdillah bn cabaas xataa ilaahay maalintaa waxaa habeenkaa la jaangoynaya dadka xajka tegaya intay yihiin iyo qof inta qofa xajka tegaysa iyo inta ka hadhaysay waayeysa taana taqdiirsanawdala waxaa jirta taqdiir yowmi altaqdiir alyowmi waxa weeyaan waa wixii qadaree dhacaya maalin kasta qof nolo qof geeriyoonaya mid dhalanaaya mid dhimanaaya mid aroosanaaya mid xanuunsanaaya mid mulkii iyo boqortinimo u lahaa ay baaba-ayso mid aan boqortinimo lahayn oo ilaahay wax siinayo mid faqiir oo ilaahay qani ka dhigayo mid qaniyo ilaahay intuu hayaba ka qaadayo wahaa kada wixii dhacaya kuwo amni haysto amnigii laga qaadayo qaar colaadii ay daashato ilaahay amni siinayo maamulkaa maalintii arlada ka dhacaya isna taqdiir yowmi baa ladhaha ilahay wuxuu uhi yas'aluhu man fi samaawaati waalardi kulla yowmin huwa fii sha'nin milan ilaahay maalin walba waxaa wax weydiistaye saacad walba cidda samaawaadka saaran iyo cidda dhololka saaran oo dhan ayaa ilahay wax weydiistay dhammaantoodna ilaahay waa maqla afafkay ku hadlayaan ee kala duwan ilahay macagsi gelinayaan qofna qof kama kama mashquulinaayo dhammaan ilaahay waxay weydiisanaya ilahay waa maqlaya waata laga sheegay nin salafkii ka mid ah wuxuu hi ilaahu carafaanu taaganay waxaa khalqi taaganay ilaahu kaama qarsoona in ilaahay xaq yahay diinta uu soo dejiyeyna xaq tahay waxaa u daliila buuri inuu ilaahay kariimna inuu ilaahay yahay alla kariima inta inta maxsharkaa taagan ee ilaahay gacmaha hoosaysata saa ilaahay nin walba wuxuu weydiisanaya waa maqlaya ninna nin kaga mashquuli maayo dhammaantoodna afkay afna af ka dhex geli maayo ilaahay jala wacala weliba ilaahay kariimnimadiisa dhammaantood waxay ilaahay weydiistaan buu siinaya ilahay jala wacala markaasuu ilaahay malaa'igtiisa ugu faanaya markaasuu wuxuu leeyay bal addoommadayda eega dhammaantood iyagoo siman bay maanta ii yimaadeen koodii madaxweyne ahaa iyo kii waxa weeyaan faqiirka ahaa iyo kii qaniga ahaa iyo kii magac iyo maamuuska lahaa iyo midaan albaabadaba laga furin kulluhu maanta dhar bay wadaystaan halkaasay wada taagan yihiinoo waxay halkan u yimaadeen wahum yarjuuna raxmatii iyagoo naxariisada rajeynaya bu ilahi ohanay jalla cala malaa'igta markaasuu ilahi wuxuu malaigta kuonaya markhaati ka noqo in waxa weeye wixii ay weydiisteenna aan siiyey dembigoodina ilaahay wuxuu odhanaya dembigoodina ilaa dembigoodina aan u dhaafay buu odhanaya ilahay jalla cala yowma carafa waa maalin aada u qiimo badan waa maalin raggii saalixiintaa nin kamid intuu meel gaar u faqay ya markuu arkay khalqigii ilaahay siday ilaahay hortaagan yihin ayuu hi ilaahayow aniga horta waad i ogtahay buuhi ya dembi waxaan galana ilahay waad ogtay ilaahay waxaan ku weydiisanaya anugu waan is ogaayo xaalkayga waan garanayaa ilaahayow inaan reer carafa maanta dhex taaganahay dadkaa muslimkee gacmaha ku hoos haysta ee xujaydii baytullaahi alxaraam yimi ah ilaahayow inaan anigu dhex joogo darteed ha u qadinin sharkayga dartii ilaahow ha u qadinine iyaga ilaahay ducadooda ka aqbal anna ilaahay sharaftooda igu naxariisay buui waa nin caalim oo culimmada muslimiinta waaweyneed ka mid a sufyaan ibnu saciid atawri iyo mutarif ibnu cabdillahi ibnu shakiir labadaba waa laga sheegay waay markaa kaana taqdiir yowmi baan waxaa walaalayaal aan doonaya inaan sheego masalo kale markayn afartaa taqdiir tilmaamay masalada kale waxay tahay waa masala muhima fii baabi alqadar nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidai xadiiska jibriil ku taalla waxaan inagu uri wa an tuumina bilqadari eesh khayrihi wa sharihi qadarka kiisa khayrka ah iyo kiisa sharkaaba waa in rumaysa waxaynu halkaa ka fahanay nusuus badan oo kalena ka fahanay oo sheegaysa ilaahay wax walba inu isagu qadaray yaa inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar in shariya khayrba ilahay uu qadaro shariya khayrba in ilaahay jalla wacala isagu uu qadaro waxaa isweydiin la marka qadarku inuu khayr leeyahay garanay qadarkii waxaynu nidhi kiisa sharkaana ilaahay baa qadaray nusuustana waxaa ku soo aroortay nusuus baa soo aroortay sheegaysa ama tilmaamaysa inaan sharka ilaahay loo nisbayn maa asaabaka min xasanatin fa min allaahi maxaa ka dambeeya wmaa asaabaka min sayi'aati fa min nafsik laa nadri asharun uriida biman fi lardi baa qur-aanku tahay waxaa ku soo aroortay saxiixu imaam muslim in cali bn abi aalib uu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu i baray duco aan akriyo salaadda markaan galo istiftaaxi ducadaas ducooyinka salaada lagu furfurto baa tahay culimada shaaficiyada in badanoo ka midii doorteen wajahtu wajiha liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan muslima wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi lcaalamiin soo ma waxaa ducadaa ku jirta aakhirkeeda waa duco dheere inuu nabigu ihi ihdinii wahdinii liaxsani alakhlaaqi laa yahdi liaxsaniha ilaa ant wasrif canii sayiha laa yasrifu canii sayiha ilaa ant labayka wasacadayka wاlkhayru kulh fi yadayka wاsharu laysa ilayka ducada waxaa kusoo arortay nebigu inuu i nebi maxamed nebigu inuu yihi labayka wasacadayka ilaahayo waan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba ya waan ku ajiibo waan ku ajiibo waan ku ajiibay ilaah waan yeelay wixii aadi fartay oo anigaa ku hor taagan oo ilaahay caza wajal cibaadadii aadi salaadeedi fartay gudanaya labayka wasacadayka wlkhayru khayr kulluhu dhammaantiina biyadayka fii yadayka ilaa gacmahaaga sharafta badan oo khayr dhammaantiin ku sugay adugu baa khayr oo dhan haya washaru laysa ilayka sharku mid xaggaaga ka ahaaday maaha waxaa markaa isweydiin leh nusuusta waxaa kusoo aroortay khayr iyo sharba inuu ilaahay qadaray xadiiskaana waxaa kusoo arooray nebigoo leh washaru laysa ilayka sawma moodid inay iska hor imanayaan culimadii sunnadu waxay sheegeen raximahumullah inaanay xadiiskaa wa sharu laysa ilayka macnaheedu aanay ahayn ilaahu sharkaadu ma qadarin maad qadarin sidaa macnaheedu maaha inaanay sidaa macnaheedu ahayn waxa u daliila nusuusta faraha badan ee sheegaysa shay kasta inuu ilaahay qadaray oo kownkiisa kownkan ka dhacaya khayr iyo sharban inay qadar xagga ilaahay ka yimi yihiin waayo xadiiskaasee loo toojihinaya washaru laysa ilayka xadiiska waxaa loo toojihinaya culidu idhaahdeen macaani dhowra ama macnayaal dhowra xadiiska la saaro yaxya bnu maciin iyo isxaaq ibnu raabuya iyo nadar ibnu shumay iyo abubakar ibnu khusayma iyo culimo kale oo culimmadii sunnada ka mida waxay yidhaahdeen washaru laysa ilayka macnaheed waxa weeye washaru laa yutaqarabu bihi ilayka ilaahaw shar laguguma soo dhowaado sharka adaa qadaray waa run laakiin addoonka doonayo ilaahayow inuu kuu soo dhowaado oo ku caabudo shar ilaahu laguguma caabudo macsiyadu waa shar ilaahay maa lagu caabuda kufriga iyo gaalnimadu waa shar rabbi maa lagu caabuda ya bidcadu waa shar ilaahay in lagu caabudo may banaanta ma banaan marka laa yutaqarabu bihi ilayka laguguma soo dhowaado ilaahu oo qof intuu kugu caabudo ajar ka siin maysa waa macno waadixa markaas iskama hor imanayaan markaa nusuustii kale sheegaysay inay khayr iyo sharba ilahay agtiisa ka yimi waadix ikhwaan ayib taasi waa waa jawaab waxaa kaloo laga bixiyey jawaabaha laga bixiyey ahlucilmi waxaa ka mid a waxay idhahaan washaru laysa ilayka macnaheedu waxa weeyaan washaru laa yudaafu ilayka shar ilaahay oo laguma laguma idaafeeyo macnaheedu waa maxay fi wax allaala waxaad qadartaa ilaahayow xaqiiqada waa waa waa xikmad iyo khayr weeye maslaxad baad ilaahow xataa sharka aad qadartay maslaxad ayaad u qadartay iyo xikmad adigu aad garanayso marka shar maxdiya ilaahu laguma idaafeeyo afcaasha ilaahay jala wacalaa kuma jirta bay culimadu yidhahdeen ficil shar maxdiya ah oo aan khayrba lahayn ama maslaxad khayr oo ku jirtaa aanay jirin dib baynu amfile ka sheegi doonaa qoladaasina halkaasay mariye culimada qaarkood waxay dhaheen washaru laysa ilayka ay laa yascadu ilayka sharku ilaahayow xaggaaga ma soo fanto oo qofka hadduu macsiyo sameeyo dee camalku qofku sameeya waa la rafciyaa soo maa ilayhi yascadu alkalimu altayibu waalcamalu saalixu yarfacuhu ilaahay ilaahay xaggiisa waxaa loo qaadaa camalkii saalixa addoonku uu sameeyey marka sharku sharku ilaahay agtiisa ma tago oo ilaahay looma rafciyo culimmada muxaqiqiintaa rag ka midii waxay sheegeen ay idhaaheen ilaahay afcaashiisa jalla wacala kuma jiro ficil shar maxdi ah ilaahay wuxuu qadaray wax waxna waa khayr maxdi ah laakiin wax shar maxdi oon khayrba ku jirin oo maslaxadi ku jirin ilaahay ma qadaro hase yeeshee qadarku wuxuu khayr iyo shar leeyahay binisbati lilmaqduur waxa la qadaray marka loo eego ficilka ilaahay xikmad buu leeyahay oo ilaahay maslaxad buu ka leeyahay sharka qadiradda ilaahay uu qadaray laakiin maslaxadaasi shar maxdiya maaha ama biniaadan wuxuu qadarku khayr iyo shar u yeeshay qofkii biniaadankaa wixii ku dhacayay buu waxna sharaysanaya waxna khayrsanaya marka ilaahay afcaashiisa shar maxdiya kuma jiro daliilkeeda aan keenna marka qur-aanka in badan waxaad ku aragtaa iyadoo ilahay uu leeyahy ma asaabaka min xasanatin fa min allahi wama asamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsik culimada halkaa nusuusta iyo nusuus kale waxay ka dheefeen inaan sharka ilaahay loo tiirinin shayga xun ta'aduban ilaahay laga edebsanayo ayaan loogu tiirinaynin iyadoo khayr iyo sharba qadar yihiin bini aadanku walaalayaa waxyaabaha ku dhacaya isagu wuxuu arkaa in badan oo ka mid ah ama wax badan oo ka mid ah inay shar yihiin laakiin xaqiiqada haddii loo dego shar maaha aynu tusaalayaalkeen nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay wuxuu ku yihi oradoo nebi khadaruta addoonkaa cilmi badan baa jira oradoo cilmi doono markay is heleen ay israaceen waxyaabihii uu sameeyey khadir waxaa ka mid ahay inan yaroo carruuroo meel iskaga ciyaaray ayay soo mareen dabeedna carruurtii mid ka miduu qabtayoo dhegtuu dhiigga u daray khalaq muuse waa xaraaqay aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin ma naf ilaahay waxa weeyaan uu abuuray oo aan wax dembiye gelin baa iska dishay buu kuuri waaa waxaa dhacday in nebiyullaahi khadir iyo nebi muuse doonni wada raaceen dabadeedna marka bartanka badda la marayo doonnidii uu qori ka saaray khadir gebigeediiba nabiyullaahi muuse wuxuu yihi maxaad doonaysaa waxa saaranba ina qarqoma nimankii bilaashkeenugu qaaday ee ixsaanka inoo sameeyey abaalgudkeedu muxuu noqday inaad safiinadoodii kharibto ya ilaahay baa waxa uu sheegay waxaa tii saddex ku noqotay haddeenu ku darno tuulo la degan yahay bay yimaadeen qaryo markay yimaadeen ayay dee waa martiye xaq waxay u lahaayeen in la martisooro dabadeedna tuuladii martisoorkii bay u diiday waxa la yidhi nadhaafa iyagoo martisoorkoodiina waayey tuuladii inay ka baxaan rabaan muuse iyo khadir ayaa waxa uu khadir arkay gidaar dumaya gidaarkiibuu toosiyey u hagaajiye nabi llahi muuse wuxuu ku yidhi ma nimankii ma nimankii xataa waxaynu jalannayna siin waayey ayaabaad gidaar u hagaajinaysaa oo cala aqali maa tiraahid xoolaana kaga qaadanayaaye dee mushkaayadka bixiya saddexdaa ficil markaynu u fiirsanna nabiyullaahi khadir uu ku qumay ee amarka ilaahay uu ku fuliyey sida ilaahay qur-aanka ku sheegay qisada aakhirkeeda haddaad dhuuxdo markuu nabiyullaahi khadir ka jawaabay ee uu u sheegayay nabiyullaahi muuse asbaabta ama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri faaradtu an aciibaha wa kana waraa'ahum malikun ya'hudu kula safiinati qasba muxuu ku uri safiinadii aan looxa ka saaray soo garmaysaa safiinadii aan looxa ka saaray walaal waxaan looxa uga saara boqor kibir cirkaa maraya ayaa ka dambeeyey oo caado ka dhigtay dooni kasta oo wanaagsan oo uu arko inuu qaato marka markii uu boqorkaasi si aanu doonidan uga qaadan dadka masaakiinta ku shaqaysanaya ayuu ilaahay wuxuu amar ku siiyey nebiyullaahi khadir inuu doonidan ceeb u sameeyo si uu boqorkaasi markuu arkay inay daloosheedhaan wartan biyaha geliya wayna ku qarkoomaynaa inaga kaxay marka ficilku fi daahir waa shar laakiin maxaa ku jirtay maslaxa wa ama algulaamu fakana abawaahu mu'minayni fakhashiina an yurhiqahumaa tuqyaana wa kufran bilaad nabiyullaahi khadir waxaa lagu yihi ilmaha yar soomaalita laba waalidoo jecel baa dhalay haddii uu sii noolaadana ilmahaasi gaalnimuu la korayaa oo gaal buu noqonayaa hadduu sii noolaado labadiisa waalid inay diinta ka baxaan buu sababayaa ee dil baa lagu yimi inay yagu islaamnimo ku dhintaan labada waalid ilmahoodana u saqiiro oo aakhiro u tago iyo inuu gaalnimo ay ka dheefaan ilmahaasiyo koro labada koodeeba aakhiro u maslaxad badan ilmahood inay waayaan waa shar sidaa iyagu u arkaan laakiin ilaahay jalla wacalaa maslaxadda uu ku xaqiijinayey iyo xikmadda uu ka lahaa markaad u fiirsato dee shar maxdiya maaha soo ma wa ama algulaamu fakana abawaahu mu'minayn fakhashiina an yurhiqahumaa tuqyaana an yurhiqahumaa tuqyaano fa araada rabuka an yabluga waxaa kalou yihi gidaarkii waxaa gidaarkii dumayey ee uu khadar toosiyey wuxuu yidhi waama aljidaaru fakana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiina wa kaana taxtahu kanzun lahumaa faaraada rabuka an yabluga ashuddahumaa waystakhrija kanzahumaa raxmata min rabbi gidaarkan dumayey hoostiisa waxaa ku jiray kanzi iyo kayd dahab ah oo u aabbahoodoo saalixi uga dhintay وأma اlgulaamu فa وأma اljidaaru fakana ligulaamayni yatiimayni fi اlmadiina laba qulaam laba cilmo oo yaryar oo aagoona baa iska lahaa buu leeyahy kanzigaas wa kaana abuumaa saalixan buu leeyahy aabboodna nin wanaagsan buu ahaa culimmadu waxay dhahayn mararka qaarkood ayay tafiirtu waxay ku intifaacdaa salaaxa waalidkood ayaa ilaahay khayr badan u waafajiyaa tafiirta waata nin salafkii ka mida laga sheegay inuu nin awlaadiisa ka mid yidhi aabba habeenoo dhan waa tukataa maadin yar iska nasagti salaadaa sunnadaee faraha badan aan tukanaya ma garanaysaa adiga dartaa baan u tukanayaa in ilaahay jalla waa ilaahay baan u tukanayaa waxaana ilahay ku weydiisanaya ilahay idinka idinku islaaxiyo idinku ilaaliyo buu yidhi intaad ku soo socota weeye hadda maarta ilaahay wuxuu yidhi qula labadaa aagoon labadaa inane aagoon labadaa carruure aagoon tahay ee aabbood ninka wanaagsan ah haddii gidaarkani duma kansigani wuu soo baxayaa iyagina waa carruur waa laga qaadayaa oo dib uma arkayaa dabadeedna ilaahay nebi khadar wuxuu faray inuu dhiso gidaarkii ilaa ay ka qaangaadhayaan si loogu ilaaliyo gidaarkaa ilahay kansigooda ugu ilaaliyo bini aadamku waxaa laga yaabaa intuu ilaahay qadar wax u qadaro inuu aada u sharaysto oo maalan qaarkeen waxaa laga yaabaa inta ilaahay awlaadu diido ya oo u dumar badan gursado carruur dhali waayo inuu inuu diiq iyo cidhiiri galo oo uu adduunka meel walba isku qaado bal laga yaabo dadka qaarkood sidaa dhacday inay u geysan inuu shirkiyaad iyo khuraafaad iyo dadyow saxaraa iyo qaar kahanaa iyo faaliyooyin iyo inuu tago oo wax caqiidadiisa dhaawaca uu sameeyo laakiin isagu shar buu taa u arkaa bini aadamku laakiin waxaa laga yaabaa inuu ilaahay awlaadda uga uga diiday maslaxad isagu uu leeyahay darteed oo awlaaddiisa kalgacayl dartood uu wax walba intuu ku raaco dee ku lumi lahayo ama ku gaaloobi lahaa ama ilaahay kaga kufrin lahaa dadka qaarkood ilaahay hanti inuu siiyo wuxuu loogu diiday si ay islaamnimo ugu dhintaan ayuu ilaahay fuqaro oga dhigay rasuulkaa sheegay sal alla alay wasalam wuxuu ilaahay u yihi addoommadeeda waxaa ka mid a dadka qaarkood haddaan fuqaro ka dhiga way gaaloobayaan buu ilaahay qaarna haddaan aqniyo ka dhiga way gaaloobayaan marka labada qolo qolaba maxbaa lagu haya ya marka insaanku waxbuu wixii qadarkii isagu uu dhib u arkayay wuu dhibsanaya laakiin xaqiiqada waxay tahay maslaxaad aanu isagu ogeyn ayaa ilaahay jala wacala uu ka leeyay saa ogeed ba ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wacasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum ilahi wuxu uhi waxaa laga yaaba inaad inaad jeclaataan shay shar idiin ah oo dhib idiin ah xaqiiqadiisa marka la gaaro waxaa kaloo laga yaaba ilaahay leeyahay inaad jeclaataan shay inaad nacdaan shay idinku aad shar u aragtaan khayrna idiin ah midaa khayr moodaysaana inuu shar idin yahay baa laga yaaba midaa shar moodaysaana inuu khayr idin yahaybaa ayaa dhacday bu ilahay jala wacala aan miaal sheego waxaa dhacday ibnu jawsi raximahullah siduu sheegay amilada horey la mid tahay wuxu uhi waxaa jiray nin boqora oo oo lahaa nin wasiiroo wanaagsan wasiir saalixa wasiiradiisa waxaa ka mid ah nin wasiiroo wanaagsan oo aada iyo aad dadka ugu ugu raallidaa ilaahay qadaadiisa iyo qadarkiisa ayuu ka mid ahaa wasiirku maalintii dambe ayaa iyadoo majlis lala fadhiya madaxweynihii ninkii boqorka ah khudaar baa loo keenay khudaartii buu siri sikiin ku jarjaro dabeedna sikiintii buu gacantiisa ku jaray farihiisii qaar ka mid a aad buu dee u dhibsado u xanuunsaday wasiirkiisii wanaag saalixa ah baa wuxuu ku yidhi alkhayru fii ma khtaarahu llah khayr wuxuu ku jiraa wixii alla doortay kelmaddana halays buu lahaa bale wixii alla kuu dooru khayr ku jira boqorkii u xanaaqo wuxuu ni khayrka ku jira inaan gacmahayga gooyey muxuu yahay aad sheegaysaa waanu casilay sijnigana waa lagu riday wasiirkii xilkana waa laga qaaday ducaa qaba xilku waa meertaa lagu yiri waxa weeyaan sijnina waa lagu riday weliba muddo markay kasoo wareegtu xidhnaa ayuu maalintii dambe boqorkiis yidhi soo ugaarhsi doono iska ugaarhsitay wuu iska ugaadhsitay siduu ugaadhi u eryanayay ugaadhuduna hiwaayada la ydhaha ugaadhsiguna waa waa hiwaayo dhib badan oo qofku haddii uu markaa ugaadha helo wuu isku iloobaya siduu xabadba maru dilaya ninkii boqorkaa siduu ugaadha u caydhsanayay buu xadkii uu boqorka ka ahaaba ka baxayo xad niman dabacaabud uu baxa iyo boqortooyo niman kala lahaaya ma galaan dhaab waa la waa la qabta waa la xaba nimankani waxay dabaaca u leeyihin marka dabacaabudkee gaalada uu xajkoodii galay ama dalkoodi waxay caadow leeyihin asnaamtooda qofkii ay soo qabtaan in diintooda haysan asnaamtooday u gowracay isaga naftiisa qurbaan laga dhiga hase yeeshe hal shardi baa ku xidhan qurbaankaas ya ha qurbaankaasi shardiga ku xidhan waxa weeye inaanu ceeb lahayn qurbaanka waxaa ilaahay loo waxaa ilaahyada loo gowracay innaga sharcigeenna maxaa ku soo aroortay qofka udxiyo samaynaya ama hadyi gowracaya xajka jooga hadyigaasi waa inuu ceeb lahaadaa soo maa rasuulku dee waa kii diiday neef cawaran iyo mid illa iyo mid iinle iyo mid lugka jaban dee in udxiyo laga dhigta soo ma nimankana xaalkood waa sidaas ilaahyadiina sharba bay isleeyihin markii la soo diyaariyey ninkii boqorka ahaa iyagu ma ogeyn inuu boqor iyo ninkan la soo diyaariyey in la gowraco meeshii lagu gowrici ilaa la keenay ayuu nin ka mid wuxuu arkay in fara u go-an yihiin dabeedna wuxuu ku yihi waarkani qurbaan idiin noqon maayo faraha go-an halkii baa lagu sii daayay horta ninkii alkhayru fii ma khtaarahu llahu soomay noqon ya ilaa haddii kale waa la sadqayn lahay khalaas isagu markaa markii uu dhiibsanayay laakiin xaqiiqadii maxay noqotay inuu ilahay ku badbaadiyey qiso taa ka caalisan aan idiin sheego oo noocan oo kalea nin nimankii ummadda muslimiinta u talin jiray ka mid ah ahadiyadii taabi taabici taabiciinta iyo tabacul atbaaciyo noolaa ayaa waxa uu doonay inuu dilo waktiyadii fitanku dhaceen wuxuu doonay inuu soo dilo xasan ibnu cali ibn abi aalib xasan ibnu cali ibn abi aalib waayo faatima bintu maxamed baa dhashay soo ma radia allahu tacala cala nebi maxamed baa muxuu yahay ninkii ciidankiisa haystay habeenkiibuu qorsho degay wuxuu dabeedna yidhi berri waa in hebel la diro ciidan waa inu kaxaysto ciidankaasi waa inay keenaan xasan ibnu cali ibnu abi aalib oo oo nool ama korkiis iyo go-aanolis habeenkii waraaqdii baa sidii la qoray qaraarkii baa guriga madaxtooyada lagu gaadho ninkii ciidanka haystay oo gurigiisii jooga isagu wax warkan ma ogaa waxaa loo diyaariyey beri iyo ciidanku kaxaysan doona wuu kacay gurigiisa ma xamaam ku galay mise meel lamida ma garanayo wuu ka soo noqday meel baa la siibatay dhash lug buu ka jabay markuu lugtii ka jabay ayaa waxaa maqlay nin sheekh oo culimadii sunnada ka mid oo jaar yihiin xasan albasri miyuu ahaa ma garanaya almuhim haddaba bidabdi ma xabso nin baa maqlay marka ninkii intuu u tegey uu soo booqday ya abaanduulii ciidanka dee jabay ayuu wuxuu ku yidhi lacalla fiihaa khayraa waxaan hoosta ka idhi buuli aarwadaadku wuxuu kaaga diganay ya ma inaad jabtay baa khayrka coniyo inaad dhibataagu jeclaan lahasho uu iskaga ka tegay buuri aroortii waxay tiri ui waraaq cararayso laleeyaha soo dili inankii uu dhalay nebi maxamed awooga wahaa ciidankaa kaxayso korkiisa go-aan la kaa dee waxaan uguuri ma ninkayga jaban faras ma ma fuuli karo markaasaan xasuustay uli alkhayru lacalla fiiha khayr hadalkii sheekh aan xasuustay waxaa dhacday casriga hadda aynu nool nahay magaalo magaalooyinka caankaa ka mid a ayaa ninbaa wuxuu ku talagalay inuu safar galo diyaarad raaco qaahira inuu diyaarad raaco ku talagalay markuu ku talagalay inuu diyaaraddii raaco ayaa waxaa ku dhacday habeenkii o dhan dee waad garaysaa qof safaro uu diyaar garoobayayo kabashkabashta ka dhamaatay aroortiibu wuxuu yimid madaarkii waktigii loogu talagalay dabadeedna intii uu islahaa diyaaradda bal hadda intay waktigeedu gaadhayso ayuu hurdo dhag yidhi iska saada wuxuu soo hambabareeyo diyaaraddii oo tagtay oo kacdayba naftaa ka baxday maxaa i toosin weyde maxaase laygu galay qoladii madaarko dhan buu qabsaday maxaa lay dayday waay waar maanta dhan baanu ku baafinayni ma meela joogta ma anama baanu ku garayn haddii saacad wax ka badani aanay sooba wareeginba ayaa waxaa la iclaamiyey diyaaraddii saddexda boqoloo qof qaaday ee isagu uu ka hadhay inay hawada ku qaraxdo hal qof ka bixi isagu muxuu islahaa marka isagu wuxuu islahaa inkaar ba kugu dhacay laakiin wuxuu ogaaday markii la yidhi xabadi kama noola intii lagaa reebay in ilaahay khayr uu la doono kadalika waxaa dhacday maraykan in nin dhalinyaro ah ay ka reebeen nimanka migratiinku diyaaradda diyaaraddaasaa raacaya waan ku qorano tiirkayga waa kana waxugu idhayiin may ma fulaysato har isii daaya abadan wuxuu wax kasta waan akriyay meel kasta waan maray saan diyaaraddi u fula diyaaraddina waa arkay way kacday bui aan arkay waxaan anu aaminay buuri waxba kaa dee waxay kaaga reebeen inaad muslim tahay oo halkii baan dee nimanka cawdha dhigay buuri in yar kadib ayaa la diyaaradda gebigeediba waa la waayay meela jaar ata xataa lama hayo meelay ku dhacday marka insaanku waxyaabaha qaar uu sharaysanayo ma oga xikmad baaliqa oo ilaahay uu yaqaano inuu ilaahay jalla wacalaa ka leeyay si awgeed baa culimada sunnadu waxay yidhaahdeen ilaahay shar maxdiya oo wax maslaxadii aanay ku jirin ma qadaro abaaraha bini aadamka ku dhaca bini aadamka aad buu kahda u dhibsadaa laakiin ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay fiirso dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas ilahay wuxuu liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun ilaahay abaaraha wuxuu xikmaddu ka leeyahay waxa weeye bal in dadkana la eego iimaankooda oo yacni ay inta la ibtileeyo weliba ilaahay ajar uu ka siiyo ibtilada oo ay ajar ku helaan dhibkaa gaadhay talabaad weeye inay soo noqdaanoo ay rabbigood xaggiisa u yaacaano roobdoon iyo tawbo iyo dulmigii inay ka baxaan ay la yimaadaan teebaa u khayr badan markaa bini aadamka in loo daayo inuu nicmadiisii iyo nabadgelyadiisii iyo wixii uu haystay ee abaarla-aantahay inuu iskaga jiro oo uu duqyaan iyo iyo kibir ka faa'iido oo uu siduu kibirkaa ugu jiro deedna la qabto iyo in la baraarujiyo toobad keeno isagoo ilaahay u toobad keenay oo dembigii ka baxay uu ilaahay la qo ayuuma axsanu lahu shaki maalinka dambe u fiicanta marka culimadu waxay dhahan washaru laysa ilayka macnaheedu waxa weeye shar maxdiya oo wax maslaxadii ku jirin ilaahay uma qadartid qadarka kiisa sharta ahina binisbati lilmaqduuri dadka qadarku uu ku dhacay agtoodu shar ka yahay laakiin adiga agtaada shar maxdiya kama waadix ikhwaan mas'aladaasina waa mas'alo sidaasi u muhiim ah oo in loo ogaado mudan sidaa awgeed ayaa culimadu waxay dhahan edabta waxaa ka mid a qofka muslimkaa la baray inaanu sharka ilaahay u tiri nabiyullahi ibraahim u fiirso wa idaa maridtu eesh fahuwa yashfiin ilaahay waa waxa uu yidhi ilaahaygu waa ka marka aan xanuunsado ibogsiinaya ee ishaafinaya muu odhanin nabiyullahi ibraahim ilaahay waa ka xanuunka ii keena markuu isagu xanuun ii keena mu odhan lakin muxuu ihi waidaa maridtu markaan aanu xanuunsan iyadoo la ogayay xanuunku inuu qadarka ilaahay ku dhaco xanuunkuna waxaa u bilaadku sharaystu ka mid yahay xanuunkana waxaa laga yaabaa qofku inuu shar ba inuu sharaysto laakiin ilaahay jalla wacalaa xikmad weyn uu ka leeyahay ya xikmad weyn ilaahay uu ka leeyahay inuu isagu toobad keeno in ilaahay dembi kaga tirtiro addoommada ilaahay jalla wacalaa ilaahay waxa uu qaarkood uga naxariista inay ilaahay agtiisa la tagaan dembigii ay galeen oo dhan markaasuu ilahay dunuubta wuxuu kaga sii tirtira adduunyada ilaa iyo nebigu wuxuu ihi dadka qaarkood adduunyada waxay ka tagaan iyagoo dembiba aan lahayn oo laga maydhay dembigoodi ay ilahay hortagayeen buu nebigu alayh isalaatu wasalaam maxaa lagaga maydhay xanuun asiibay xanuun asiibay ilaahay wuxuu qur-aanku yihi ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri faaradtu an acibaha safiinada ilaahay baa amar ku bixiyey in qorigaa laga saaro laakiin nebiyullaahi khadir markuu sheegayay muu oranin ilaahay baa safiinada waxa weeyaan qoriga ka saaray ee wuxu uhi faaradtu an acibaha anaa doonay inaan ceeb u sameeyo waa min aladab bay culimmadu idhaahdeen inaan ilaahay shar sharka loo tiirinin wain kaana wain kaana sharu biqadaai la waqadari faaraada rabuka an yabluqa ashuddahumaa wayastakhrija kanzahumaa markii wixii wanaagsanaana ilahay buu tiri walaalayaal waxay culimmadu sheegeen qadarku inuu yahay sirun sir ilaahay khalqigiisa uu ka qariyey oo aanay bannaanayn inuu qofku caqligiisa uu ku uu ku galo uu siraad ku gaadh caqligiisana aanu ku idraaki karayn sidaa awgeed baa rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam waxaa laga wariyey inuu arkay niman qadarka ka doodaya oo saxaabadiisi ka mid ah deedna nebigu uu ku yihi abihaadaa umirtum am bihaadaa ursiltu ilaykum oo waxaasaa laydiin dira inaad qadarka baadhbaadhaan inamaa halaka man kaana qablakum xiina tanaasacuu fi hada alamr mar gaari maysaane ha ku murmina bu nebigu alayh salaatu wasalaam cilmiga aa gaaraysaan maaha waa cilmi ilaahay la gaariya qadir saawadeed ba cabdillahi bin mascuud waxaa ka ka soo aroortay inuu yidhi idaa dukira alqadaru faamsikuu qadarka marka la sheego waa sir ilaahay leeyahay afkaaga ka hayso ma gaari kartid caqligaagu ma gaari karo marka caqligaaga un baad daalinaysa haddaa istiraagaan saa awgeed baa ibnu cabdibar wuxuu yihi waa caalim culimada muslimiinta ka mid e laa yudraku bijidaalin dood dood badni qadarka laguma gaaro xaqiiqadiisa walaa yashfi minhu maqaalun tororad iyo hadal badanina laguma helo ya baabkan waxaa ahlu sunnati waljamaaca khilaafay oo fitradii ilaahay dadka xataa ku abuuray khilaafay niman muslimiin sheegtay nimankaa waxaa ka mida nimankii qadariyada la odhan jiray kuwaynu nidhi cabdillahi bin cumar khadaab markii loo sheegay muxuu yidhi markii lagu yihi waxaa soo baxay niman ilaahay cilmigiisi dafiray oo yidhi ilaahay waxa laala wuxuu ogayay ma jirto wax kastaa markay dhacaan unbu ilaahay ogaadaa sida bini aadamkuba deeyahay hada kalaam baatil cabdillahi bin cumar markaa markii loo sheegay ayuu cabdillahi bin cumar wuxuu sheegay xadiiska caanka xadiisa jibriil ee aabihii nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam markaasoo waxa uu sheegay wuxuu ku yidhi nimankii u yimi labadii nina u yimi waxaad kuwaa ku tiraahdaa cabdullaahi bnu cumar beri buu ka yahay waxaa haysataa diin laawayaalbuti ilaahayna waxba idinka aqbali maayo ilaa aad qadarka rumaysaan khayrkiisa iyo sharkiisa midh allah idinka aqbali maayo marka qaar muslimiinta u nisbe sheegtay oo firaqii aynu sheegnay ka mid ah ayaa qadarka beeniyey oo diiday qaarkood waxay waxay yidhaahdeen ilaahay jalla wacalaa khalqiga isaga abuuray waa run laakiin acmaasha makhluuqu uu samaynayo ilaahay ma abuurin qofka samaynaya abuuray macnaheedu maxay arlada maxaa ka jira laba khaaliq wax saxamayta waxas wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun bilah idinkiiyo waxaad samaynaysaan baa allah idin abuuray ya amaa sida dawaa sida dawaadda shakhsiyaadka makhluuqa ay makhluuq u tahay ayaa ilaahay acmaashoodana uu abuuro makhluuqa u tahay nacam qaarkood waxay la gaadhay inay yidhaahdaan waxaa jira khayrkana nuurkaa abuura ya sharkana dulmada iyo madowga abuura waa caqiido yuunaan iyo fa iyo falaasifo laga keenay oo aan caqiido islaam ahayn laakiin waxaa cajiiba in maanta waxyaabaha qaarkooda dadku akriyaana kutubta riwaayaadka lagu sheego ka mid a ama qisaska laga akriyo wax badanoo ka mid ihi cilmigaa yuunaanka wax laga soo guuriyey oo caqiida daraa ayay ku dhisantah waxaa kale oo qadarka beeniyey niman jabariye la yidhahdo nimankaas waxay soo taageen iyagu insaanka bini aadamku waa majbuur khiyaarba ma laha qofka bini aadamka waana kalaam baatil ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay wamaa tashaa-una ilaa an yashaa allah faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay bini aadamku inuu mashii'o leeyahay iyo doonid iyo khiyaar dee waa kaa waxyaabihii ilaahay faray ka tegaya qaarkood ee uu kaska uga tegaya qaar iyaga ka mid waa ka qofku wuxuu doono isagu samaynahay laakiin ahlu sunna waxay aaminsan yihiin mashiicadaa iyo dooniddaa iyo iraadadaa qofku uu leeyahay khiyaarkaas inaanay soconayn oo dhacaynin ilaa inuu ilaahay ogolaado mooyaane oo mashiicadiisu mashiicada ilaahay bay taabic u tahay laakiin qofka bini aadamka khiyaar buu leeyahay khiyaar ayuu leeyahay waxaa cajiib ah in jaahiliyadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam laga soo saaray dhex intaanay dadkii gaalada ahaa ee rasuulka sal allahu alay wasalam laga soo dhex saaray in jaahiliyadoodii ay aaminsanaayeen waxa weeyaan qadarku inuu jiro ya qadarku inuu jiro kuwa maanta nooloo dee ummaddii nebiga ka midna sal allahu alay wasalam ay diidayaan arrintaas sidaa awgeed baa cabdillahi bni cabbaas radi allahu tacaala canhu waxaa laga sheegay inuu yihi alqadaru nidaamu tawxiid qadarku tawxiidka iyo ilaahay in cibaadada loo barax tiro iyo caqiida wanaagga udubdhaxaadka tusbaxeeda weeye tusbaxu soo ma laha xadhig lagu taxo xadhig bule lagu taxo xadhig haddii laga saaray miyuu taxnaanay qadarku waa saasoo kale uli caqiidada islaamka o dhan saas u yahay faman waxad allaha tacaala wa aaman fa hiya alcurwat lwudqa alatii laa nfisaama laha qofka ilaahay keliyeeya ee kelidii cibaadada siiya waa qof qabsaday curwadii wufqada ahayd guntintii adkayd ee laa ilaha illa allah ee ilahay tilmaamay waman waxad allaha tacaala ninka ilaahay keliyeele cibaadadaba ku u baraxta wakadaba bilqadari qadarkana beeniye fa ina takdiibahu bilqadari naqdun litawxiid beeninta uu beeniyey qadarka waa mid tawxiidkiisa iyo iimaankiisa iyo islaamnimadiisii buriniisa haada man cabdillahi bn cabaas xabru haadihi alumma nacam camar ibnu kalhuum waa nin shucaradii carbeed ka mid ah wuxuu yidhi wa annaa sawfa tudrikuna almanaaya muqadaratan lana wa muqadiriina hadda waxaad ogaataa buuli geeridu wayna haleelaysaa xaalay tahay geeridu midna loo qadaray annaguna aan nahay kuwa qadarka xaggiisa unu socda oo aan beerbeeraynin sama waa nin jaahili labid ibnu rabiica ninkii la odhan jiray wuxuu ihi ina almanaaya laa tadiishu sihaamaha cantare ninkii la odhan jira wuxu uhi yaa cabla ayna min almaniyati mahraj in kaana rabbii fi samaai qadaa ya wuxuu hi niyow yaa cablu ayna min almaniyati mahraj xaggaan uga cararaa buu ihi maniyada iyo geerida haddii rabbigayba geeridu inay igu dhacdo iyo asiibto uu ka xukumay samada haaulaai fi ljaahiliya hani ibnu mascuud ashaybani waxaa laga sheegay maalin maalmaha ka mid a jaahiliyadii intuu khudbadeeyey inuu yidhi ina alxadara dignoontu laa yunji min alqadar digtoonidu waxba kama tarta qadarka qadarka waxba kama tarta waa ka cabdillahi bnu cabaas laga sheegay inuu yihi idaa jaaa alqadaru xaala duuna albasar hadduu qadarku yimaado qofku wuu indhabeelaa buuri waa run qof baad odhanaysaa maalan aad arkaysaa ilaahay wuxuu qadarayaa inay ajashiisu wakti dhammaato mucayana dabadeedna waxaad odhanaysaa idinkoo wada socda waxaad ka baajisaa waxaad ka joojisaa qadarta ma u taaghelaysid adigu warkaaga ku qanci maayo meel kala aar ha yani wax kaa qarsoon baa wada qofka inaan saaxib bannaan waxaan ka wada baxnay imtixaan innagoo dugsiyada qaarkood dhiganayna hargeysa markaan imtixaanka ka baxnay ayuu i waxaan qabanayaa xero birjeef la yidhahdo ka mid ah xerihii ciidamadii dowladdu deganaan jirtay wax kasta waan akrino oonu ka celin kari wey maanta halkaasaan tegayaa meeshu waa meel miina miidhan ku aasanta waan iskaga hadhay anu nin baa raacay kale wuxuu qaaday qumac qumacyadii meesha yaallay ka mid ah ayuu qaaday dhagax laba dhagax buu ku garaacay ninkii la socday isna ardayda ka mid a wuxuu leey walac war bashiiro allah yarxama war walaalka daa war walaalka daa wuxuu markaan u taag waayey ee wax kasta sameeyaan de faraa ka qaaan ku xiqa faraa ka qaa siduu u garaacayo baalay ku qarxay buuli ya dhagax la tuuray sidiisaan saawa eega buuli isagoo aad moodo intay bahashi qaatay meeshu maray isagoo googo-ay ayuu dhulka soo ku soo dhacay buuli halgii ku dhintay waa koob iyo tobankiiyo barhkii subaxnimo markaanu ka baxnay imtixaanka kawdii duhurnimo anoo qadaynaya baa laysoo waay markaase waaa la yidhi bashiiruu dhintay wallaahi waxaan ku ihi ninkii buuri war nin dadka ka fadhiiso orado sonig hadda imtixaan ka wada baxnay war imtixaan imtixaan laani waa meydi kaale aas buu yidhi imtixaan baanu ka baxnay aan soo soconayna marka qofka waxaa laga yaabaa mararka qaarkood xaqiiqada waa saas markuu qadarku yimaado xadar waxba ma taray laba masale laakiin kala fahan waxaad kala fahantaa in qofku sababtii uu la yimaado ilaahay baa faray inaad asbaabta qaadato oo kuma bannaan inaad tiraahdo anigu wax asbaaba ma qaadanayo ee qadarkaan halkan iskaga sugaya oo deedna balaayo o dhan isu dhigto laamda bartanka intaas tagto inaad tiraana baabur baabur hadduu ijiro waa qadarullah hada laa yajuus waajib waxa ah inaad inaad qaadato asbaabtii oo waa tii adiga lagu faray rasuulkeen cala llaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin bu ilahay ilaahay tala saarta dee muminiintiiyo tawakulkuna waxa weya bay culimmadu idhaahdeen waa alahdu bilasbaabi maca ahiqati billahi adoo ilaahay ku kalsoon inaad sababtii la timaado miyay suurtagal tahay inuu qof idhaahdo anu halkan aan iska fadhiyayaa gurigaygaan iska dhex joogayaa awlaadna waa waa inay i yimaadaan baan iska sugaya mana guursanay suurtagal meed suurtagal maa leanna sababti baa meesha ka maqan sababtaasina waa sabab ilaahay uu sabab ka dhigay inaad awlaad ku hesho inaad guursato ilaahay baa sabab ka dhigay haddii ilaahay idnigiisu aanu kugu ku kuu waafaqin awlaad heli maysid oo adigoo guursaday baa ilahay awlaaddii kuu diiday waayo sababtan dee ilaahay baa nafciga geliyey marka lixikmatin buu ilaahay uha u reeb waa ka ilahay yidhi yahabu liman yashaau inaahan ilaahay cidduu doono rag dumar buu siiyaa wayahabu liman yashaau dukuur cidduu doonana ilaahay rag buu siiyaa aw yuzawijhu dukraanan wainaatan buu ilahay cidduu doonana ilaahay rag iyo dumar buu isugu dara wayajcalu man yashaau caqiiman buu ilahay cidduu ilaahay doonana midaan waxba dhalin buu ka dhiga ilaahay uma waayin ka aan awlaadda haysanin inuu awlaad siiyo ka xanuunsanaya inuu sida ka caafimaadka qaba ilaahay caafimaad siiyo uma waayo laakiin ilaahay ka awlaadda uu siiyeyna wuxuu eegayaa inuu bal ku mahadnaqo ka laga celiyeyna ilaahay wuxuu eegayaa bal hadda sida uu yeelo iyo inuu ilaahay jalla wacalaa qadaagiisa iyo qadarkiisa ku sabro xikmad baanuu ilaahay uga celiyey wayajcalu man yashaau caqiiman bilayl walaada ambiyada ilahay qaar ba waxba dhalin soo maa iyo ambiya marka in asbaabta la qaataa iimaankay ka mid tahay laakiin asbaabta qaadashadeedu macnaheedu maaha inay qadarkii kaa celinayso waxaa markaa ku khatimaya walalayaal caaw rasuulkeena sala allahu alayh wasalam waxaa waxaa ka soo aroortay inuu yidhi qadaaga ma celiyo ilaa duca mooyaane qadaaga ma celiyo ama qadarka ma celiyo ilaa duca mooyaane waxa isweydiin leh sidee bay ducadu qadaaga qadarka u celinaysa waxay idhahaan culimmadu isma diidayaan nusuusta iyo naskaa iyo nusuusta kale ee jawaabteedu waxa weeye ilaahay jalla wacalaa waxa uu qadaraya addoonkiisu hebel ah haddii uu ilaahay baryo oo uu rabbi isu dhuldhigo oo uu duco ilaahay agtiisa laga aqbalo la yimaado inuu ilaahay shar ka badan kaga difaaco haddii laakiin shar shar ku soo socdo ilaahay ka difaaco haddii laakiin uu ducadaa la iman waayo in sharkaasi ku dhaco marka ducadu waa maxay xaaladaasi waa sabab ilaahay uu ka dhigay mid qadarkii ka celinaysa culimada macnaheedu waxa weeye qadarkii unbaa ilaahay jalla wacalaa uu kuu qadar unbaa qayba laga dhigayo qayb baa jirta haddaad ducadaa la timaado ama aad helayso ama shar ilaahay kaa difaacay haddii marka aad taa la iman weydo dee qadarkaa wax kugu dhacay waata cumar khadaab uu yidhi qadarkii ilaahaan ka yaacaynaa qadarkii ilahay baanaan ku difaacayna macnahaasuu tilmaamaya marka walaalayaal iimaanka la rumeeyo qadarku aada buu qiimo weyn buu ilaahay agtiisa ku leeyahay aataarta iimaankiisa iyo rumayntiisa ka dhasha waxaa ka mid a in qofka muslimka ay masiiba markay ku dhacdo uu sabro oo uu ni waxa weeyaan qalbiga adkaysto oo uu rabbigii ku kalsoonaado oo xagga rabbigii u cararo oo hadduu sabro sabirkii iyo masiib masiibadii ku dhacday ajar uu ka helo ilahay muxuu qur-aan ku uri aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun muuminiintu waa kuwa markay masiiba ku dhacdo qalbiga adkaysta ee sabra ee yidhaahda inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay wuxuu yidhi ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim kuwaasi ilaahay agtiisa waxay ka leeyihiin oo ka helayaan naxariiso waaweyn iyo dhaweyn iyo darajaad ilaahay kor uu qaado ayay ilahay agtiisa ka helayan salawaatu min rabbihim wara ulaaika hum lmuhtaduun ilaahy waana kuwo hanuunsan waana kuwo hanuunsan muslimiintana waxaa ka mid a aaaarta ay ka faa'iideen alimaan bilqadaa walqadar in qofka muslimkaahi markay masiiba ku dhacdo uu uu waxa weeyaan sugnaado islaamnimadii uu ku sugnaado ilaahay macsiyo kaga ilaaliyo waxaa laga yaabaa xoolo badan ood lahayd intuu ilaahay markaa qaado inaad adigu istiraao wallahi shar iyo balaayaa kugu dhacay laakiin ilaahay uu kuu og yahay belo ka badan oo uu kaaga sarfiyaya marka waa inuu qofka muslimka ahi ku dadaalo alridaa biqadaa illahi wa qadari rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr kullahu lahu khayr in asaabathu saraau shakar wa in asaabathu daraa sabr fa kaana khayran lah nebigu wuxuu ihi qofka muuminkaa dadka ugu yaa badan cid ka wanaagsan ma jirto sababta waa maxay ina amrahu kullahu lahu khayr amarkiisa dhammaantiin waa u khayr buuri nabigu alayh isalaatu wasalaam nebigu wuxuu uhi hadday baraare iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo hanti iyo waxa lamidkee dadku ay ku farxaan uu helo ilaahay buu ku mahadnaqaya yaxmud allah caza wajala calayha dabadeedna khayr ba mid u khayr badan bay noqonaysa wade khayr buu ka helaya oo markuu ilaahay ugu mahadnaqo ee rabbi ugu dhawaado ee xoolihii wax kala baxo ee ee masaakiintii ka taageero ee ilaahay ugu dhawaado de waa u khayr fa kaana khayran lahu haddii wain asaabatu daraa uu nebigu yidhi haddii dhiila ku dhacdo oo dhibaata gaadhana sabara wuu sabrayaa oo ilaahay agtiisa wixii ilaahay dartii buu ugu sabrayaa rabbi buu waxa weeyaan xaggiisa u eeranayaa ilaahay inuu u qadaray oo qadaagiisa iyo qadarkiisa ugu dhacday buu ogaanayaa inaanay wax ilaahay mooye wuxuu ilaahay qadaray mooye wax kale aanay asiibayn buu rumaysan yahay dabadeedna wuu ku sabraya markuu ku sabro ilaahay ajar buu ka siinayaa sabirkaas darajaadkiisana kor buu ilaahay ugu qaadaya jala wacala wixii ka tegay waayana wax ka khayr badan baa loogu bedelaya fa kaana khayran lahu cid markaa ninkaa muuminkaa la la dhiganta ma jirto ilahay xaqa haynagu sugo iimaankana hayna garansiiyo subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu